waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed anugu u hambaliyeyna iyagana codsado inay adkeeyaan runtii wada shaqaynta iyo dowladda ay la shaqaynayaan si loogu guuleysto cadowga maanta jira ee runtii banaystay inuu gumaado ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa iyaguna markaan waxaan in ummaddaas soomaaliyeed iyo dowladdeeda ay runtii meel uga soo wada jeestaan intaa hartay ee hadda maanta wadda ee maantan aan hadlaya runtii ka sameynaya gumaad hoteelo ka mid ah magaalada muqdisho aan meeshaas kusoo afjarno fakarkaasna lala dagaalo meelna loogu soo wada halaaddii la yidhahdo